waxaa muddooyinkii u dambeeyey roobab ay ka da'ayeen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool roobabkaasoo saamayn geystay qaybo ka mid ah magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool dadka ku nool magaalada xudur ayaa ma aanu waraysi la yeeshay waxay ii sheegeen inay kuwa yeeloobeen xoolo fara badan dadna ay ku guryo beereen roobabka majiigaanka oo ka da'ayay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waa kan mid ka mid a shacabka ku sugan xaafad ka mid ah magaalada xudur oo aan wax ka weydiiyey dadka telefonka xili aan kula xiriiray sidoo kale waxaan wax ka wey gurmad in la gaarsiiyo wax gurmad oo ku saabsan sidii loogu gargaari lahaa sidoo kale waxa ay muddooyinka u dambeeyey roobabka dayrta ay ka da'yeen qaybo fara badan oo dalka ka tirsan balse magaalada xudur ee xarunta gobolka bagool saamaynta uu ku yeeshay ayaa dadka qaarkii waxa ay ka dayrinayaan abuurkii dalagay beeraha oo la filayay inuu ahaado mid ay ku diirsadaan balse waxaa roobabka mahiigaanka ee ku dhuftay aawadeed aan la rajayn karin abuurkii dalagii ay ku beerayeen oo aan la fili karin inay soo baxaana sidoo kale waxa ay saamayntaani ay ku yeelatay xoolihii ay dhaqan jireen ayadoo dadna ay ku guryo beereen roobabka mahiigaanka ee ku dhuftay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool mana aan markii ugu horreeyay roobab noocaana oo ay malakeeyaan xaafado ka mid ah magaalada xudur sida ay ii sheegayaan shacabka ku sugan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool aadan xasan cusmaan aadan geesi goobjoog fm baydhabo